Goobaha lagu tuuro dharka ayaa laga dareemayaa mashquul aad u badan xilli maalmo yar naga xigto ciidda carafo. Bulshada magaalada Beledweyne ayaa ku howlan diyaarinta dharka noocyadiisa kala duwan. Qaar ka mid a dhalinyarada ku shaqaysata xirfadda dhar tulista ayaa raadiyo Beerulo uga waramay sida ay dadku ugu diyaar garoobayaan ciidda.
waxaa u diyaar garoobaynaa ciidda carafo wallaahi run ahaantii si weyn aa loogu dareemayaa magaalada waayo waxaad dareemi kartaa sabaaxanka magaalada waayo jawiga isku mid ma ahan waa jawi bedelan jawi yacni meeshii la rabi taagan maasha allah wallaahi waxaa waaye ciidan saameyn fara badan ay leedahay waa ciid run ahaantii aad u muweyn waa ciid run ahaantii waxaa waaye ciidaha kale ka duwan waa ciid noo qaas ah waa ciid taariikhi ah waxaa leenahay ummadda soomaali meel bay joogaan bashbashii barwaaqo ciidan ciideeda kale alan u gaarsiiyo waa sii hordhacay waxaa leeyahay kulla aam antum bikhayr ciid wanaagsan aad iin leeyahay soomaali wey meel bala joogtaan ciidda si fiican lagu diyaargarooba haa si fiican lagu diyaargaroobaya tulitaanka dharka ugu socdaya waa laga dareemaya magaalada laga dareemaya waayo jawiga yacni siduu ahay iyo maanta siduu yahay isku mid ma ahan waxaad dareemi kartaa ciideysiga ee magaalada dukaameysiga ciide yacni waad dareemi kartaa keenay disaano aad u qurux badan run ahaantii qofkii arka aad la cajabaayo sida suudadka oo kale saraabiisha oo kale khamiisyada fitishaariyada ayuu moodan rag intuu xirto hay ku quality waaye tayadooda waa laisku hubaa meeshii ugu dambeysay yacni waddanka banaankiisa ka keennaa waa dhar laisku hubo oo nadiif ah marka waxaa idin leeyahay kusoo dhawaada aamin taylor waxaa waaye dhar ayuu duseen aa ka helaysiin waxaan u diyaargarownay maalmaha ciidda waa harqaamanka ragga waayin shaatiyaasha sida sarwaalada saraawiisha fitishaarada waxaasaa la diyaaraha waayin iidii rafaa soo dhow xoogaaya iska jaamaa jiro dadka aada usoo dhaweynaa gacan furna kusoo dhaweynaynaa inkastoo xoogaa ay dhacday biibaxa yaroo gaaban oo hadda laga soo laabtay waa laga soo kabahayo insha allahu tacaala anigana aada mataqaanaa aan sidii hore uga raqaysayna insha allahu tacaala aadaan usoo dhaweynayna insha allah dadka hadda mataqaana aad usoo bilaabahayan jaam jaam waa maasha allah si fiican loogu diyaargaloobay insha allahu tacaala bulshada way soo dalbahaysa annagana oo hagaajihaynaa insha allahu tacaala aad iyo aad mataqaanaa jaam u tahay insha allahu tacaala marka sidii noogu soo dhaw noogu yimaadeen anagu soo dhaweynaa insha allahu tacaala maalmaha ciidan insha allahu tacaala waa ugu ambalinayna dadweynaha insha allahu tacaala dhalinyarada ku shaqaysata xirfadda dhowrtulista ee ku nool magaalada beledweyne ayaa shaqooyinkooda ugu badan qabta maalmaha ciidda iyagoo tolo dharka noocyadiisa kala duwan kuwaasoo lacagaha ay ka helaan ku maareeyeen nolosha qoyskooda